Asmaa Cabdinuur oo ka mid ah gabdhaha waxbartay ee ku nool magaalada Aboorama ayaa isku xilqaantay inay wax barto haweenka ku ganacsada sariinada weyn ee magaalada Aboorame kuwaas oo ah haween aan wax qorin waxna akhriyin. Asmaa ayaa isku xilqaantay inay haweenka barto akhriska, qoraalka iyo xisaabta. Asmaa oo warbaahinta la hadashay ayaa ka warbixisay goorta ay bilowday waxbaridda haweenkan.
awalna salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan waday barnaamijkan muddo lix bilooda waxaan bilaabay bishii sideedaad labadii kun iyo afar iyo labaatanki waxaa igu dhaliyey markii aan arkay hooyooyinka baahiyaha ay u qabaan inay wax bartaan ayna u suurtagelaynina inay intay goobahooga ganacsi ka tagaan ay meel kale wax kasoo bartaan markaa waxaan jeclaystay anigu oo go-aankayga aan ku gaadhay inaan aqoontii anugu aan bartay uga faa'iideeyo goobahoogana aan ugu imaado labada duhurnimo ayaan caawiyay waqtigaa waxaan u doortay gelinka hore waan shaqeeyaa markaan shaqada ka soo baxo baan iyaga soo maraa xilligaas aan ugu fiican oon is odhan karo jaanis waad haysaa haa ma sahlano waayo hooyo iyadoo shaqadiina wadata inay wax barato way adag laakiinse waxay ku suurta gashay hooyadu iyada oo dhinacna ka shaqaysanaysa baanana waqtigeega u huraa dhanka kale qaar ka mid a hooyooyinkii asmo wax barto ayaa uga mahad celiyey shaqaday ugu hayso magacaygu waxa weeyaan madiine xirse warsame waxaan ku yidhi halkan cashar baan ku dhiganaa waxbaa lanagu baraa af soomaaliga xisaabta muddo lix biloodaan dhiganaa inanta hayr baana barta asma ilaahay madaxeega iyo mijaheega ha raajo si fiican bay noogu dhigtaa aad baan wax u baranay aad baan u faa'iidnay xisaabtoo kale nig wax badan oo naan qori naan qori kari jirin ayaan maxayna maanta qornaa oon ka jawaabanaa oo casharkaan akhrinaa oo wax faa'iido badan baanu ka haysanaa maxaan ku dhahay wixii magac ayaga waan qornaa xisaabo kale waan qornaa wixii lanoo soo diro waan akhriyi karnaa maanta aad baan uga faa'iidnay waana lix bilood waxaanu dhiganaa annaga waxba garan bay gabadhaas noo timid insha allah waanu ku faa'iidaysanay xisaabtii waan baranay waxbaan qoranaa magaca alaga qaado waan qornaa walba wixii laga qaado waan sugaysanaa qoraal fiican maasha allah waan ka faa'iidaysanay